dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya qoraa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal allaha u naxariistee maansada tima cadde inta aan dhegaysanayo ayaan marmar waxaan isweydiiyaa rag allow waagii uu gabyaagu noolaa ma waxaa jiray hal abuurada soomaalidu maalin ay sirweyne ku kulmeenoo dib u dhaca dadkooda ka sheekaysteen dabadeedna ay u soo baxday in wax badani ay ka hadlaysan yihiin waxaan is idhaahdaa ma maalintaas bay ku heshiiyeen ujeeddooyinka maansada inay kala qaybsadaan ninbana ay mid u xil saaraan markaasoo tima cadde la dagaalanka dhaqanka qabyaaladda lagu jaaray haddii aysan sidaas ahayn maba ahee maxaa tix walbo uu curiyo looga helaa tuducyo idil oo uu ku haraamayo qabyaaladda iyo foolxumooyinka ay dhasho sida colaadihii ba'naa ee soomaalida ka dhex dhici jiray welina aanay ka waantoobin waan laga dhegaysan mooye dhaaxuu koriyo hoosba ummadda ugu sheegay in kala tagga taagdarrada iyo midnimo la-aanta ay qabyaaladdu hooye u tahay bulshada ku dhaqantaana ay ku qasbanaato inay dadyowa kale ka dambayso hamiga iyo hawada shisheeyaha cadowgeeda ahna ay ugu nuglaato sida gabayadiisa qaarkood laga garan karo wuxuu tima cadde dhab u rumaysnaa in qabyaaladdu ay ahayd wixii daraawiish lagu jabiyey ee sayid maxamed lagu majaxaabiyey haddii aysan iyada ahaynna uu ku guulaysan lahaa gumaysigii dhulka soomaalida qabsaday inuu ka eliyo ka hor kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii intii aanu dhiman lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay tixuu tiriyey arrintaasna uu tima cadde ku soo qaaday ayuu ku yidhi tirtirsiiyo soomaali waan looga taag heline sayidkii taleex degay markay turunturaynaysay haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaa torroon waa waxau taraqi weydeene tuludgeeda aw roorsaday bay isugu timaadaane toddobaatan boqol baa ku lumay ma i taqaanaaye waan dheg iyo dhugtoona loo dhigine dhaaxuu tima caddee colaadaha dhexdeeda ah soomaalida ka waaniyey dhaaxuu ugu celceliyey haddaan la iska daynin dagaalada toltolka ku saraysan ee dhallinyarada lagu gumaadayo in goor aan fogeyn uu dalkuba beeyah noqon doono oo maalin maalmaha ka mida lagu diimi doono barbaar daafaca dalka u taagan markaasna ay cid waliba soo hawaysan doonto maruu haddaba colaadaha dhexdeeda ah uu soomaalida ku canaananayay ayuu ku tilmaamay inay tahay ummad waayeelkeeda iyo dhallaankeedu ay isku mid yihiin ummad maalin noolba birta iska aslaysa cadowgeedana xilligii la joogaba ka farxinaysa gabaygan oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii uu tiriyey uuna ku soo qaaday boqorkii xabashida ee xaydasalaase lagu magacaabi jiray ayuu qayb ka mid ah wuxuu ku yidhi garaad ma lihid soomaalidaay gebi ahaantaay ee garkunimo caddaadiyo barbaar waa gubbaas jira eh ma qabyaaladii lagu gubtaa gudadkii loo doontay ma wixii horuu soo gabay bay garabta raadcaysay kanaa guna kanaa goba miyuu gobol ku sheekeeyey gundaha waiswada goyn jirtayee ma isu soo guuxday gebagabaha laysdhigo iyo khalqiga haadku guranayo garnaydka iyo gariirka iyo madfaca garowga eedaamay goldilaaca naagaha ilmaha geesta laga saaray raggii calanka gaarka u ahaa wa isagii go-aye gablama xayle baal buu gashaday waana gaamulay garka inuu quseeyaa dhab ah uu gaaray libintiiyeb wuxuu timacadda ku taami jiray in maruun ay soomaalidu ka mid noqoto ummadaha dhiggeedaa ee horu maray si uu taas u gelinsiiyana wuxuu dhowr sheer farta ugu fiiqay dalalka sida wacan looga dhaqan yahay ee waagoodii hore iyoba sidooda saboolka u ahaan jiray hase ahaatee markay midoobeen dhulka ka kacay colaadaha qabyaaladda ku saraysan duul sida soomaalida wanaag biday ma wuu asaagii la tartami karaa ma wuusa nolol wacan gar u yeelan karaa siday tima cadda la ahayd waa maya jawaabtu waa tuu oran jiray dowladahan laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaadan jiray qaanse iyo leebe qarfo iyo mar buu seexan jiray qaranqal hoosteeda ha yeeshee quluub wada jirta yaaqaniyo sheekhoowe qararaaso meel lagu lumay iyo qaylo iyo weerar qoraxdii dhacdaba teenu way kala qaxaysaa kolba wuxuu dhinac wax inaga tusaba markii dambe ayuu isu maleeyey macallin qur-aanka iyo xuruuftiisa ku kalida arday garaadkiisu hooseeyo oo laab wax ceshata aan lahayn ugu dambaystana wuxuu aakhira xumo ugu dadaal warinaya soomaali walaalkiisa ninka inta birta u quuray nafta weysiiyey wuxuu yidhi nin qalbiga qur-aanka uu akhriyey qaafdha ku harraadiye kutubaha sidii lagu qararay qeylla aakhiro eh qaylkii ka hare waa ninkii qalay walaalkiisa wuxuu tima cadda isha ku hayn jiray sida maamulka dowladda loo wada iyo xiriirka madaxda iyo dadweynaha u dhexeeya wuxuu yaabi jiray markuu arko miyiga odayadii caaqilada ka ahaan jiray oo gobonnimadii kadib inta magaalooyinka soo galay howlihii maamulka lagala tashanayo duqowdaas oo qaar ka mid ah xilligii gumaysiga jiribkooda loo caleemo saaray ayuu kol walba isweydiin jiray waxa loo baalgelinayo ee horumarka qarannimo ay ka tari karaan wuxuu kaloo la yaabi jiray siday soomaalidu u dhaqangadoontay gaar ahaan markuu arkay nin la daba yaacayo oo xoogaa lacaga oo uu haysta mooye aan waxar jaban lagu aamini karin markaas buu inoogu deeqayaa casar ay durucdiisu tahay inta cuqaashaas hore iyo nin hantidihii ay ummadda kolba dhan u yaacinayaan dowladnimo sa loo dhigaa in aanay suuragal ahayn geeraal uu jeer tiriyey ayuu ku soo gebagabeeyey inta reer saxaddiid iyo reer sareeye dubeeyi iyo reer samaalatihiine cuqaashii sanqalooc iyo suldaan caarsha ogaa iyo subaxkiina casheeyaa idin seexinayaan sallaan aad ka baxdaan salka meelaad dhistaan sacabkoo tima yeeshiyo saabuun xoor laga waayiyo waa dameer san madow oo sina loo arki maayo oo waanay suuro gelin maalin aan fogeyn aniga oo bartamaha magaalada iska lugeynaya ayaa la ii arooriyey waa intii aan lafagurka maansada timcadda ku howlanaaye waxaan is arkay iyada oo isagii qudhiisu uu ifreer socdo aniguna aan ku leeyahay cabdilaahi suldaanow waagaagii qabiilka suuqyada iyo golayaasha dowladda soomaalidu lama taagnaan jirin dadku waa ka xishoon jiray siyaasiga ku dhaqmaana isaga oo ku adeeganaya ayuu hoos u sheegi jiray haddase waa lagu xaragoodaa waxaa kaa dambeeyey hannaan qabiil ku sarraysanoo kuraasta iyo tirooyinka dowladda lagu qaybsanayo dugaye waxaa hogaamiyeyaasha soomaalida maanta ishor wada rag hannaanka caynkaasa ka laalaada niman ku doodaya inuu yahay midka keliya ee dowlad soomaaliyeed ay ku soo noqon karayso dagaal sokeeyana uu ku baaqan karo maxaad haddaba tima caddow ragga sidaasa ku odhan lahayd ayaan hadalkii ugu soo gebagabeeyey markaas baan riyo maalmeed unbay ahayde waxaan ismoojiyey inuu igu leeyahay maanta waxaan ku idhaahdo looma baahna wixii horeen ku idhi ayaa ku filan hadday dhaga u daloolaan ugu celi tixdaydii ahayd haddaan faalka xalay laasimay uu laaxi ku af yeeshay dhaxaha iyo ururkii haddaan eegay labadiiba lugooyada qabyaadadi dhigtaa waa lulaan harine ninka maanta liil gelinayaa waa mid liitiya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu ebeedmo